waadhowahay walaal jaamac wey boostan jooga waan dhegeysta khudbadii madaxweynaha wax badan buu ka hadlay laakiin waxa weeyaan waxaan madaxweynahan waxaan u arkaa nin shan sano hogaamintii dalka ku guul daraystay sababtoa lix bilood aday kuu dhiman tahay gobolka sool xoreyntiisa inuu maanta ka hadlo maba ahaynba sababtoa shan sano soo joogay oo lasoo soconayo oo subaxaba waxa weye lagusoo tallaabsanayo tallaabo lasoo qaaday saaka oo lix bilood u harsan tahay oo la rabay inuu doorasho dalka u diyaariyo inuu yidhaahdo tukaraq baan aadayaa iyo laascaanood baan aadayaa iyo waxa weye waxaas lagama baahnayn marka madaxweynuhu wuxuu ekaa nin shan sano ku guuldaraystay oo aan dalka waxba u qaban bartuu joogayna aan inuu hoos uga socdo mahaan aan runtii wax sintii uusan tallaabo hore u qaadin dalka maya lama oran karo walaal sool waxa wey intii puntland aasaasanayd waa maqan yahay doorashadana madaxweynuhu wuxuu ku galay wuxuu ahaa sool sanad iyo waxa weeyaan sanadada ugu horreysa inaan soo xoreyn doono aa kambeynka ku galay haddana bartii la joogay wa horaaba looga soo qaabso maanta caasimadiiba waxaa loo jiraa waxa weeyaan kilomitro hobiyaa laga soo tuuro halkaasi caasimadu toos ugu soo dhici karaa marka waxba waxaasi wax kordhin maa waxaasi waxaa la yidhaahdaa waa iska waa dagaal dan leh dagaal maaha waxaasi baal walaale waan dhegaysanayay waanan la socday barnaamijkana waan la socday madaxweynehana waan dhegaysanayay ma garatay dadka qof kasta wuxuu hadlaya sakarkiisa daddaa wuxuu leeyahy madaxweyne waxma qaban ama madaxweyne dhaliilaya madaxweyneha waxaan madaxweynaha anigu waan taageersanahay maxaa yeelay madaxweyne cabdiweli cali gaxsi waxuu ku noqday madaxweynihii keliya oon waktigii ugu kulan kusoo beernay maxaa dhahay dadka sheega ogyihiin ma garanayo warse cabdiweli waxaa la kulmay dagaalo badan suud iyo garmaal gaalkacayo garacad barnaamijyo badan baa ku kulmay ma garatay anigu marka waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu wax badan soo qabtay waxa weeye hadeerna uu leeyahay waxaan sii qabanayaa faa'iido badan baan soo hoynayaa baanaan aaminsanahay ma garatay anugu madaxweynaha waa ku kalsoonahay inuu hore u socon karo waxna si usii dari karo dadku waxay ka hadlaan wakti kordhin iyo madaxweynuhu dagaalka waxa waktigan u wadaa waxbuu kororsanayaa iyo waxa weeye waxbuu danbu ka leeyahay ma garatay lama oran karo madaxweynuhu wakti kororsi buu ka hadlayaa hadeer lama oran karo warta ummadda soomaaliyeed waxaa ku qafilan qofkii mas-uula oo meel soo istaaga mas-uulkaana wuxu raa inu wax siyaasado ma garatay assalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal kusoo dhawow radio doljer aragtidaada gudagal
walaal waa maxaa cabdiweli maxamed oo ku magac dheer elephant kaana soo wacaya xaafadda madaxtooyada walaal marka hore idaacadda dardir waa u mahad celinaya magarat xaqiiqatan marka hadda xilliyadan oo kale marka la gaaro waxaan u malaynayaa de horta waxyaaba badan way iska jiraan oo dalka dee saad og tahayba dee nimankii maxaa la yidhahda deegaankan sool maxaa la hawl badan baa ka taagan ma garat tacadiyo badan iyo problem badan baa ka jira laakiinse dee uma baahna umalaynaya de tacdiyada iyo problemska ka jira maxaa la yidhahdaay in maxaa la yidhahdaay hadda uu dhaho wakti halaygu daro iyo oo in in direct ah ma garat anigu waxaa leeyahay adeer cabdiweli ow libaax afartii sanad soo shaqaystay waa gaaga mahad celinayna ma garat anagu waan uhaweynen ma garat waagii xilka uu maxaa la yidhahdaay ku tartamayay oo uu maxaa la yidhahdaay farola ka guulaysto o waxaan islahay dee isbedel badan oo maxaa la yidhahda dhan walba baa imanaya ma garat marka saaxiib wallahi haddaan nahay dhalinyarada anugu shaksi ahaan shaksi ahaan marka anugu iska hadlo oo kale anugu taageeraha u hayay ninkaa waa kala laabtay ma garat walaale waxaan filaaya waxaan laga hadlaya galfadhiga puntland ee baarlamaanka puntland ee maanta furmay waxaan filayaa de galfadhiga kan inuu ka duwanaan doono kuwii hore waayo waxaan ku jiraa umalaya waktiyada ugu dambeeyay e baarlamaanka galfadhiyiisii marka xaaladaha maanta markaan cuna xaaladaha ka jira waan anu oran karo runtii waa xaalada ka duwan xaalada dalku in badan wax badan kusoo caanamaalay nabad waayo maanta waan ognahay oo dagaala baa jira oo iyo xaalada lagu jiro marka la eeg waxaad moodaa inuu xasaasi noqon doono kuwi hore ka duwanaan doono waxaad moodaa dawladda in lagu xamaanayo inay wakti kororsi uu jiro oo iyadana la oran karo baarlamaanku de inay galfadhiga kan ku caddeeyaan iyaguna mowqifkooda ma garati